kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena iyo caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah iyo xorriyadda qofka uu leeyahay inuu diintiisa ku dhaqmo ama u practice gareeyo ayaa maaragtay looga maaragtay looga khafiifiyey wejigiisana lama furin iyadoo loo haysta markaas in waxa dhoofaya ay gabar tahay sidii ayuuna maaragtay ku dhoofay maadaama cadaymihii caafimaadka iyo wixii kalena uu soo bandhigay ama uu watay waa sheeko ku saabsan nin mid ka mida goroommada diyaaradaha kaga dhoofay gabadh ahaan hase yeeshee markii diyaaraddu ay gaadhay halkii ay u socotay la ogaaday inuu yahay wiil bal sheekadaasi sidaa u dhacday iyo weliba hanaanka u ku khashifmay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa o in caawana ku wada caweyn doonaa indha iyo indheer jacayli isku aragti wiya warkay warkay maqolotaa
xubintii haal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
marka maxadan bacar baa ku yidhi marka xublintaa u eegin buu ku yidhi bal intaanay markaasi na soo daadin wax ka samee marka adigu aya looma heesee dharaartaan ku caashiqay ee dhisaad iyagu dhalisay howlaha waa qayb kaleoo ka mida waayihii fanka ee maxamed mooga liibaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington dhegaystayaal inta aynaan sheekada iyo weliba xubinta hal abuurka iyo heesaaga u gudbin marka hore aan wada dhegaysanna u bixii jacaylka iyo weliba codka fanaaniinta axmed ishaar iyo weliba shankarnoon axmed sagal ubaxi jacaylka ada iga astaahisa amaaliyo bogaad oo iga hoo axad iyo xalaashi waalidkeeda asluubtiyo hashaxiyo idaaha baray axad iyo xalaashi waalidkeed asluubtiyo hashaxiyo idaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jacayli isku aragti wiya warkay warkay maqolotaa indha iyo indheer jacayli isku aragti wiya warkay u arkay maqolotaa
Thank you.
aynu intaasi kaga nimaadna wixii jacaylka oo ay si wada jira u qaadayeen axmed ishaar iyo weliba shankaroon axmed sagal islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska hore ugu sii soconno bilihii u dambeeyey waddamo badan oo dunida ayaa isku dayay inay dib u furaan amaba ay dabciyaan xayiraadihii bulshada lagu soo rogay ee la xidhiidhay xakamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo dalalka qaar ay ogolaadeen isugudubka dadka sida in gobollada loo kala safri karo amaba in dalalkooda lasoo geli karo gaar ahaan dadka ka imanaya meel aan waddankooga ahayn balse sida aynu ka warqabno waxaa tallaabadaasi ku lamaana shuruudo xanuunkan lagaga taxadarayo si aanu bulshada ugu faafin islamarkaana loogu guulaysto dadaalada lagula dagaalamayo taas oo ay ka mid tahay inu qofku isa soo baadho ka hor inta aanu soo dhoofin islamarkaana natiijadiisu ay noqoto in xanuunka laga waayay amaba uu sito warqaad ay ku qoran tahay waxaa loo yaqaano negative waxaana tan iyo xilligaasi isa soo tirayay sheekooyinka la xidhiidha dadka raba inay shardigan ka boodaan amaba ay baalmaraan waxaanay maalmahan dunidu hadal haysay nin sameeyey tallaabo dadka ka yaabisa si uu qodobkan uga gudbo isagoo xidhay niqaam amaba indhashareer waa qofba sida uu yaqaanee islamarkaana soo qaatay aqoonsi amaba i d kaadh aan isagu lahayn bal haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan oo dhammaystiran inuu hayaa
waa dhowaa cabdixakiin waana mahadsan tahay bal sheekadan haddaynu ugu horeynba galna cabdiqaadir intaynaan nuxurkeeda iyo wala faahfaahinteedaba sii gaadhin waddankee bay ka dhacday
waxay ka dhacday dalka indonesia ayay ka dhacday waana mid ka mid a dhacdooyinka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban se sheekadan u dhacday marka sidaan la soconno indonesia waxa uu ku jiraa dalalka uu sida xun u saameeyey ama uu oga dilaacay coronavirus heer aad u sarreeya ayuu gaaray waxay soo rogeen xayiraado lagu xakamaynayo xanuunka marka brotocoolka ama shuruucda ay soo rogeen ayaa waxaa ka mid ah xadidaadda qofka inuu isbaaro inuu maro baaritaankii xanuunka marka uu safrayo caddaymo badan oo ku saabsan caafimaadka marka shuruudihii looga baahnaa ninkan ma uusan soo buuxinin mana buuxin karin marka sidaas daraaddeed ayaa ku kaliftay danna wuu lahaa safar inuu galo isagoo aan wixiina heli karin looga baahnaa waan gartay marka muxuu sameeyey oo diyaaradda ku koray marka si uu u keeno marka xeelad uu ku safro ayaa waxa uu sameeyey aqoonsiyadii xaaskiisa ayuu isticmaalay waddanka waa sidaan la socno waa waddan muslimiin ah marka wuxuu soo xirtay dharkii xaaskiisa jalbaab iyo niqaab ayuu soo xirtay ama indhashareer kadib wuxuu soo qaatay baaritaanka natiijada xaaskiisa ee coronavirus ee caddaynayay inuusan qabin ama uu negative ka yahay cudurka sidaas ayuu marka diyaaradii ku raacay marka laga yimaado warqadan uu sitay iyo i d cardkan waa airbood waxaa laga dhoofayaa dunidana haatan isu socodkeeda waynu garan karnaa cabdiqaadir miyaan la eegin amaba aan la hubinin qofkani qofka sita aqoonsigan inuu yahay iyo in kale dabcan waddankana waa waddan yacni muslin ah ama muslimiinta ugu badan adduunyada ay ku nool yihiin marka ixtiraam dhinaca diinta ahna wuu jiray iyo sidoo kale falaytka ama duulimaadkana ma uusan ahayn mid caalami o international ah oo gudaha dalka indonesia umbaa loo kala gooshayay marka iyagoo eegaya xaaladda diinta iyo xorriyadda qofka uu leeyahay inuu diintiisa ku dhaqmo ama u baractis gareeyo ayaa maaragtay looga maaragtay looga khafiifiyey wejigiisana lama furin iyadoo loo haysta markaas in waxa dhoofaya ay gabar tahay sidii ayuuna maaragtay ku dhoofay maadaama cadaymihii caafimaadka iyo wixii kalena uu soo bandhigay ama uu watay waxaan u qarinayaa maxay tahay ma la baaray oo ma la ogaaday sababta waxaan ugu qarinaya ninkan waxa ku kalifayba inuu soo qaato aqoonsiyadan iyo natiijadan ayaa waxay ahayd inuu qabay cudurka coronavirus oo uu is ogaa inuu xanuunka qabo uuna doonayay inuu safro marka taas ayaa keentay inuu isticmaalo xeeladan ama xaaska aqoonsiyadeedii iyo weliba shahaadooyinka caafimaadka marka sidaas ayuu marka ku safray isagu wuu ogaa laakiin markii baaritaan lagu sameeyeyna way caddaatay in uu xanuunka qabay ninkii diyaaraddii kor oo de waa ka safray isagoo gabadha kore isagoo wiilana amaba ninana waa ka degay suu ku khashifmay amaba lagu ogaaday markan hore waa ka diyaaradda soo koraya Eh, waa waa mahadsantahay cabdixakiin eh, eh, diyaaradaha eh, waxaa ka dhex shaqeeya gabdho marka gabdhihii gabar ka mida ayaa ka shakisay eh, ninkan haddaa aragtay gacmihiisii iyo markay eeg eegtay wuxuu la noqday inuusan dumar ahayn dabcan rag iyo dumarna en, markaad fiirisid isma laha qaab ahaan iyo markaa fiirisid xubnahooda iyo jirkooda iyadoo shakigaas qabta ayaa ninkan uu soo istaagay wuxuu galay eh, suuligii diyaaradda isagoo qof dumara ayuu suuligii galay kadib dharkii ayuu soo bedeshay isagoo nina ayuu ka soo baxay marka gabadha halkaas waxaa uga caddaatay in wixii ay ka shakisaneed ay sax yihiin oo waxa diyuuradda soo raacay uusan ahayn qof dumara laakiin uu nin yahay marka taas ayaa marka kaliftay in ninka la ogaado waa ninkii waa kana waa khashifmay En, eh, maxaa markaa imika laga tallaabo laga qaadayaa ma ma la xidhay mise waa aqoonsiyadu maa laga qaado waa lasii daayay En, ninkii hadda eh, booliska ayaa xiray oo meel ayaa lagu karantiilay markii uu soo degay airbortkii uu kusoo socday ayaa lagu sii sugayey Eh, waa la qabtay Eh, dabcan waana la xiray haddana meel ayuu karantiil ayuu ku jiraa Eh, shuruucdii iyo wixii u degsanaa ayaana lagu qaadi doonaa maadaama uu ku xadgudbay en, xeerkii u degsanaa ee loo dejiyey in lagu xakameeyo xanuunka dabcan halis ayuu geliyey dadkii diyaaradda saarnaa xitaa dadka la safrayay in la karantiilo ayay noqotay En, cabdiqaadir aad iyo aad baa mahadsan tahay En, barnaamijka caweyska washington inaad sheekadan iyo sheekooyin kaleba nala wadaagto Eh, adigaa mudan eh, waana mahadsan tahay cabdixkiin
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo isagu buu ka qorayay allah u naxariistay fanaankii maxamed mooga liibaan waxaanad qaybtii hore waraysiga ku maqasheen cabdikariin oo ka hadlayay bilowgii iyo weliba hanaqaadkii fanka ee maxamed mooga liibaan isagoo caawana inala wadaagi doona luuqadii uu ku heesi jiray iyo weliba suugaantiisa kale ee kala duwan waxaynaynu kasii anba qaadi doonaa halkii uu waraysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa n marka laga yimaado n heesahan soomaaliga ah waxaa la tilmaamaa inuu maxamed n uu luqado kale iyagana uu ku heesi jiray maxaa ka mid ahaa luqadaha iyagana uu heesaha ku qaaday
ilaahay naxariisti maxamed mooge luuqadaha uu ku heesay inta ama inagu maqalka ah amaba aynu inaguba dee dhegeysanay waxaa kamid ah carabiga ingiriisga iyo soomaaliga kaa luuqado ina waxaa kaloo dhiman habashi marka af habashi iyo af carabi iyo af ingiriisi saddexdaa luuqadood buu ku heesay iyo luuqadii jawooye afarta marka heesahaynu soo gaadhay aynu dhegeysano waxaa kamid ahaa heesihii caanka ahaa ee cumrul suhuur iyo xabiibatu cumri oo heeso suudaan ka caano maxamed alkaadiri iyo ee ninkii maxamed werdile oran jiray raggaas ay qaadi jireen
suburto وسنيت كتير أتمنى أماني نفسي وقول بر الجنة ومن بعيد ياما وياما سألناك جبني تسليم معاك هلا لا تبجلي السمحة ولستعجلي لا تبجلي السمحة ولستعجلي قشت قلبي وكل يوم تملي أديني كلمة وصلت Mm-hmm.
marka heesahaasi waynu garan karnaa soomaali ma aha waa waa heesa carabiya maxaa maxamed ku dheliyey inuu doorto uu luqaddaa ku heeso maadaama aanay dadka soomaalida inta badan heesihiisa ku xidhnaan aanay ahayn dad carabiga aada u yaqaana ama badankooda ay carabiga ku hadlaan ama ay dhegeystaan
runtii waxaan odhan karnaa oo maxamed markii uu dalka ka baxay ayada horta heesahan qaaday markii uu intuu kenya maray dabadeedna uu sudan u tallaaday cajirka casilad uu ka sheegayo inuu heesaha uu qaadayo heestii maxamed wasiiyo marka waxaa waktigaa waxaan odhan karnaa xiisaha keenayay inuu heesahaas qaado waxay ahayd xiriirkii suudaanta iyo soomaalida ka dhexaysay oo waxaanu garan karnaa halkudhigyadii soomaalida caanbaxay sidii ay kamid ahayd macnaha suudaanka keenan marka xidhiir faneed bay naga dhexeeyey suudaanta heesihiina qaarkood way jeclaayeen innaguna heesahooda wayna jeclayn isdhexgal baa jiray fanaaniintooda kilinkastayna noolnooli jireen iyaguna dee raggii fanaanin waaweyn bay ahayd heese waxaanina heesa aada midahoodana way qurux badan yihiin waxaanxaana way qurux badan weyiin markaasum baan odhan karaa isdhexgalkaa faneed ee jiray waa sababay in maxamedna qaado isagoon ka fikirayn soomaalida oo keliyaata isdhexgalkaa way ka fikirayy
n markaynu marka laga soo tago n inuu dee heesahan qaadayo oo qof fanaan ahaa n ma jirta xirfado kale uu maxamed lahaa oo uu noloshiisa uu ku daberayay ama uu bulshada uu wax ugu tarayay oo ugu shaqaynayay
marka laga tago fanka maxamed asal miyanba dadka fanka ku shaqaysta ma ahayn sida qof waliba kuu sheegaya lasoo noolaa wax riwaayada afar riwaayadood buu dhigay wax idaacada heestaasuu duubay wax kale markaa fanka kama sii gelin aroosay kama heesi jirin wax kale oo ma qaban jirin laakiin macalin buu ahaa wasaaradii waxbarashada dowladii kacaanka ayuu ka tirsanaa waktigaas iyadana xilli horeu ka tegay marka xirfado kale oo uu nolosha kusii maareyn jiray oo uu gaar usii lahaa ma xasuusta laakiin bushaawiyabu kolliga ahaa oo si aan fanka ku shaqaysanin
wagaag dhinacii heesa haddaynu cabdikeli ku noqonno hees kale waxaa jirta iyadana ay dadweynuhu siyaabo kala duwan u yaqaanaan ama magacyo kala duwan ama ay de inta badan ay qofo dhinac ula kaco heestaad tidhaahda dhayal looma heeso oo iyadana heesaha jacaylka ay aadka dadku u dhegeystaan ka mid ah heestaasi ma qiso gaaraa jirtay oo la xidhiidhay amaba sababteeda ay lahayd mise si hees iska caadiyoon bay ahayd waxaa lahaa dhaya looma hayse alla ha barakeeye axmed kaleenaanige abwaaku ka sheekeeyey marar badan aniguna iga waramo waxa iyagoo jooga muqdisho ayaa waa la cadsuumay ina cadsuumadii markii ay dhamaatay oo markaan sheekada inoo soo koobeeyey ayaa wuxu ihi anagoo geed heestaa taagan oo laga dhaqaadanayna oo xogaa ayaabaanu aragnay bu yiri gaadi buruugaho laba hablood taanoo degayaan kasoo dhigeen ilina hadlo qurqurux badan baa kasoo dhigay buuri rag badan oo hal abuurhooda isku jada ahaabaa la joogay sida xidaydi maxamed axmed bacar huriye cabdiqays maxamed nooge axmed silaan daxgaasay ahaayeen marka maxamed axmed bacar baa ku yidhiyiin marka hablintaa u eegeen buu ku yidhi balintaana inankaasina soo daadin wax ka samee marka adigu aya looma heesee dharaartaan ku caashaqay ee dhusaad iyagu dhalisay hawlaha waxaad dareemi kartaa heestaas siduu inanta u sawirayo jawiga uu sawirayo waa isla halka joogeen dhankan dhankan ugu duudaa dhinacyo muqaadisna kamiyadba dhitaada dhexamadiyada iyo waxaan dhaadheermaa kala dhex taagna markaasuu weligu xiligi wallahi heestaan alaxan ka saaraya dabadeedna maxamed baa soo booday markaasuu yihi ana waan qaadaya dabadeedna hadinkii hablihii kusoo gaadheen hablihina waa iskarteen qisadaas heestaas kasoo baxday keliska ah waaye ee jacaylka marka dambe ku arooraysa
Thank you. عد الخدود عيد القبر خدودك أهل
dhegaystayaal laba heesood oo kale oo isla sheekadana ka dhashayna waxaad ku maqli doontaana barnaamijka kan xiga toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.